haddaba haatan maxay ka dhigan tahay in al-shabaab ay ka baxdo magaalada kismaayo muxuuna ku dambayn doonaa mustaqbalka ururka al-shabaab su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waryaheena caashicuud oo washington joogta waxa ay hordhigtay sheekh cabdiraxmaan janoqow oo ku sugan dalka jarmalka kana tirsanaan jiray kooxihii islaamiyiinta sidoo kalena wasiir ka soo noqday dowladdii kumeel gaarka ee soomaaliya waa jab nisbi ah waaye yani jab xoogan oo kasoo gaaray xagga ciidanka xagga istaraatiijiga xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha intaba saameyn ku yeelanayo waaye marka waxa sahlan ma aha sida ay dowladda iyo qolyaha kale ee garabka siinayaba ay ugu tahay fursad opportunity ugu tahay hadda iyagana maaragtay dhib iyo xoog oo culus oo soo koray ayay uga dhigan tahay markaad dib u fiiriso bal qiimaha ay al-shabaab u lahayd magaalada dekedda ah ee xeebta ah ee kismaayo intee bay la ekayd wallaahi inta ay la ekayda wax la qiyaasi kara ma aha halka uu dhaqaalaha ugu culus ay ka heli jireen waa meeshaas ka sokow waxa ay dadka ka qaadaan oo maaragta ama taakulayn ay ku magacaabaan ama sikooyin ay ku dhahaan iyo waxyaabaha uun dadka ay ka helhelayaan waxaa ka weynaa waxyaabaha halkaa ka dhoofa ama kasoo dega ay ka helayaan xagga dhaqaalaha aada bay wax culus bay ugu ahayd dhanka kaleeto istaraatiiji ahaan waxay ugu ahayd meel ay kasoo degi karaan dadka maaragtay ajaanibka ah oo iyaga maaragtay taageerayaashooda ah ee dhinacyada kale ka imaanaya ama xataa hadday jiraan dowlado iyo ururo iyaga maaragtay dana ka leh oo aan hadda ideolojiyada ku waafaqsanayn laakiin ay dhici karto inay siyaabo kale gacansaar u leeyihiin oo dana kale ay ka dhexeeyaan garoonkiiba ku yaalla laga soo degi karo waa meel xagga badda lagu dhuuman karo hub laga soo dejin karo yacni waa meel ammaan ahoo magaalo ah oo iyaga dhaqdhaqaaqoodii ku xiran waa meel noloshoodii maaragtay maxay ahayto ay ku noolaan karaan waayo dadku bahala ma ahan oo duurka iyo kaymaha kuma noolaan karo laakiin magaalo dadkooda ay degan yihiin mas-uuliyiintooda ay degan yihiin xaasisku degan yihiin dadkii soomaaliyeed meel ay kala xiriir toosan ay kala leeyihiin oo afkaartoodii iyo ay ku shubi karaan oo had iyo jeer miro ay uga soo go-i karaan dadka maalin walba la dagaal gelinayo meesha laga wacyigeliyo oo ay dadki la kulmi karaan masaajida kula kulmi karaan dariiqyada kula kulmi karaan idaacadaha kala hadli karaan si walba ay ay maaragtay fikirkooda ugu shubi karaan waa meel dadkii ay kala macaamileen waa meel ay ka abaabuli karaan xuduudaha uga dhow u dhow oo kenya iyo maaragtay meelaha lamidka ay maaragtay ka abaabuli karaan inay weerara ka qaadaan oy hub ka geliyaan waa gartay marka yacni dadka reer koostiga ah oo goboladaas degan iyo xuduudaha soomaalida kenya iyo xiriirka ay laleeyihiin dad ka imaan kara oo galaangal ku yeelan kara yacni meeshu sida istaraatiiji u ahayd dhan walba weeye maanta oo ay waayaanna waxay ka dhigan tahay intaasoo dhan oo la waayo marka wax sahlan ma ah waa gartay intaasi in kaloo badan oo aad sheegtayba waa laga yaabaa inay muhiim ugu ahayd al-shabaab ee degaankaasi ama magaalada kismaayo laakiin markaad dhinac kala fiiriso janaqow al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyaba magaalada kismaayo dowladda kumeel gaarka ah iyo ciidamada shisheeyaha ee la socda iyo kuwa soomaalida ah intaas dagaal ayaa meeshaas ku dhex marayay shabaab iyo xoogaga kale haddana waxaa la sheegayaa in magaalada kismaayo ee al-shabaab ka baxday al-shabaab xaggey aadeen hal qori oo al-shabaab ay laheydna lama hayo hal nin oo ka tirsanaa al-shabaab oo oo la qabtana lama hayo marka al-shabaab iyo ciidamadoodii xaggey aadeen soo weli khatartoodii ma taagnaa iyo iyo dhaqdhaqaaqoodii a shaki male marka hore aan ku horeeyo al-shabaab in maaragtay magaalo laga qabsado magaaladaas uu muhiimaday doonta ha lahaato xamar bay ka baxeen maxay ahayto kismaayaa hadda ay ka baxeen meelo kale oo maaragtay muhiim oo baydhabay ka baxeen ma aha markii ugu horeysay oo magaalo muhiima ay gacantooda ka baxdo sidaad sheegaysana haddoo kale sidaasoo kaleetay iyagu dhammaantood ahaayeeno hubkoodii iyo ciidankoodii midna lama gacan gelin weliba inta badan iyagaa khiyaarkooda uga baxay markay arkaan inay meeshu ku culus tahay difaaceedu iyagaa ka baxayay sida haddaba ay ku qoreen meelaha iyagu ay wax ku qoraan websaydyadooda ay dhaheen tactiik baan uga baxnay marka waa sax sidaasa ayaa sax ahoo yacni kuma horeyso inay hadda gacantooda meel muhimuu ka baxdo marka taa micnaheedu waxa weeye ma ahan in al-shabaab ay magaalo ka baxaan ama laga qabsado inay al-shabaab u dhammaatay ama ay dhammaadeen ma aha macnaheedu oo ay soo afjarmeen marka dhulka haggey aadeen marka la yidhaahdo in dhulka soomaaliyeed waa ballaaran yahay ma aha kismaayo oo keliya magaalooyin kale oo weli gacantooda ku jira ayaa jira oo aan weli maaragtay ciidamada dowladda iyo kuwa ajnabiga midna aysan gaarin oo mathalan dhulalka ugu dhowdhow oo dhan marka magaalo laga baxo midda kaleeto ku dhow bay tegayaan oo ay kusii maaragta nasanayaan oo ay kusii abaabulanayaan oo ay wixii dhaawaca kusii xaraysanayaan marka mathalan hadda jilib oo kaleeto waa banaan tahay jamaam oo kale waa banaan tahay baraaho waa banaan tahay yacni dhulka oo jubbada dhexe oo dhani waa banaan yahay jubbada hoose inteedii kale waa banaan tahay halkay aadeen miyaa la isweydiinaya dhulalkaas oo dhan bay joogaan oo ilaa maaragtay bu-aale iyo dhulka maaragtay la xiriira ayay maaragtay ka sukeeyo o dhan bay geli karaan oo bay iyo iyo jubbada dhexe iyo udhexeey ilaa gedo ayay tegi karaan marka dalka inta laga qabsado maana inta kale tegayaan marka ma la dhihi karaa dagaalkii kismaayo ee u dhexeeyey al-shabaab iyo dowladda kumeel gaarka iyo ciidamada huwantee la socda wuu soo gabagaboobay maya maya lama dhihi karo oo fari kama qodna inta ciidan iyo xoog al-shabaab ay jiraan hawshu waa u jirtaa iyagana waa u taagan tahay kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan janaqow oo ku sugan dalka jarmalka horena uga tirsanaa kooxaha islaamiyiinta soomaaliya sidoo kalena wasiir hore u soo noqday oo u warramayay caashe ibraahim caashe cuud oo joogta washington